magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa muddooyinka dambe ka socda olole isugu jira xoojinta nadaafadda iyo hagaajinta bilicda caasimadda iyadoo barnaamijyadaasi ay hormuud u yihiin maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo dhalinyaro si gaara isku xilqaamay oo gabdho u badan kuwaasi oo dayactiro irinjiyen ku sameeyey meele ay ka mid yihiin buundada kala qeybisa afarta xaafadood ee jowhar duqa magaalada jowhar saalax muudi cali ayaa marka hore bulshada reer jowhar kaga mahad celiyey kaalintooda kaga aadan bilic soo celinta caasimadda gaar ahaan dhallinyarada qeybta ka ah ololahan haataani socda isagoo sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha lagu hagaajinayo nadaafadda magaalada magaaladayna tan ah maamulka waxaa kaga qorshaysan wax fara badan oo aan lagu soo koobi karin wakhtiyara oo laga hadlo waxaan leeyahay bulshada reer jowhar waxay jecel yihiin in ay wax badan ka bedelaan xaaladda magaalada jowhar taas oo aan ku ammaanayo sida ay dhallinyarada iyo haweenka oo ay u baraarugsan yihiin ay garteen inay waxqabad la yimaadaan iyagoo jecel inay iskaa wax u qabso ay ku dhisaan wadooyinka meelaha isgoosyada ah meel weliba oo u baahan in bilicdeeda la soo celiyo reer jowhar waa dad xadaari ah waa dad aad u wanaagsan waa dad aad u jecel mar weliba inay magaaladooda ay naqato mid bilicdeeda ay aad u sarayso sida la ogyahay waxaynu inta badanba aynu ku dadaalnaa annagoo u madax banaynayno dadka bulshadeenna ah in markaa ay helaan gaarsiin adeegyada muhiimka ah inla gaarsiiyo meel kasta oo ay joogaan inay markaa adeega loo fududeeyo dhinaca kale duqa magaalada jowhar ayaan weydiiyey waxaa kaga qorshaysan sanadkan cusuba dib u dayactirka wadooyinka muhiimadan la saaro in mar weliba taasina waxay ku fududaa kartaa in la helo wadooyinkii oo burbursan in la dhiso waxaa nooga qorshaysan sanadkan in wadooyinka magaalada kuwada yaal afarta xaafadood waxaynu jecelnahay dhammaantood inaan magiisii aan carakaawo lagu shubo laga shaqeeyo wanaagii si loo yaqiinay inay magiisii la sameeyo ololaha nadaafadeed uu horkacayo gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sanadkani ku socotaa si ka duwan kuwii hore waxaana jira dhalinyaro u badan gabdho oo maamulka ka caabinaya bilic soo celinta caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ee jowhar